kaga maraan meeshay doonaan oo loo baahan yahay in xukuumadaha iyo dowladaha adduunka ku jira in ay il gaara ku eegaan dadka noocaasna la horkeeno sharciga sidoo kalena gudiyeenka la bahantiisu uu wacyigiisa qayb ka qaato waxyaabaha ku keenaya ammaanka marka muhiimadaas mar kaletana waxaan odaya magacawrka saafiyiinta puntland ugu baaqaya wariyaasha guud ee ka howlgala magaalada gaalkacyo in ay ku dadaalaan nabadda oo nabad ayaa naas nuuga leh maanta koonfur iyo waqooyi ma kala lahaa gaalkacyo dadkii ku noolaa way qaxeen waa inaynu ku baraarugnaa caruurteenna kontonka kun ama lixdanka kun ee maanta bilaa iskuulka ah hooyooyinka qaxay marka waxaan warbaahinta ka hawgashay magaalada gaalkacyo koonfur iyo waqooyi labadaba aan u soo jeedinaynaa in ay yareeyaan oo ay hoos u dhigaan hadallada nacaybka iyo colaadda horinaya kaalin muhiimana ay ka qaataan nabadgelyada islamarkaasina ay dadka ka wacyigeliyaan macnihii shaqaaqooyinkan waayo magaalada gaalkacyo qofkii ka dhintaaba magaaladana ma dheera adduunka maanta waxaa loo tartamayaa in magaalo walba ay magaalooyinka kale ka dad badnaato islamarkaasina dad kala duwan oo kala dhaqan ah inay isugu yimaadaan si magaalada ganacsigeeda iyo horumarkeedu u hagaago gaalkacyana waa magaalooyinka laga rajaynayay in horumar noocaasi uu ka hirgalo laakiin nasiib darra tan dhacday macnihii ma caawinayso waxaa la doonaya mustaqbalka in la gaadho marka warfidiyeenku waa inuu u istaagaa arrintaas uu doorkiisa qaataa sideeda kalena ammaanka oo macnihii nabadda oo uu mar walba oriyuhu ku dhowaado sidoo kale waxay qayb ka tahay nabadgelyadiisa iyo badqabkiisa nacaybka iyo hadallada xun iyo ka qayb qaadashada iyo faqdaladana waxay mar walba halis u tahay in amnigiisa iyo nabadgelyadiisu ay khatar ku jirto marka laba arrimood oo isku xidhan oo muhiim ah marka sidaas ayaa shirkan maanta iyo xafladan la maamuusaya ay ku saabsanayd waxaana rajaynayaa in warfidiyeenku ay fariintaasi dareemi doonaan meesha looga baahan yana ay dhigi doonaan